أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus qodobada subaxnimadana aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda hidada soomaaliya ayaa qiray in mujaahidiintu ay kaabiga ku hayaan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose maamul goboleedka ashaadulla dirirka ah ee somalilan ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay fashilantay islamarkaana ay kansaleen wadahadalladii u socday waxaa sii kordhaya siyaasiyiinta murtadiinta ah ee ka qeeladhaaminaya qabashada mujaahidiinta ee degmada aadan iyo baale ee wilaayada shabeellaha dhexe kulan dowlo barbar socotay ayaa loo soo gebagabeeyey ducaadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga gedo
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas aad naqsheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warka subaxnimo oo kooban haatanna iyagoo fidsanna ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda ridada soomaaliya ayaa qaray in mujaahidiintu ay kaabiga ku hayaan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya warbixin ku saabsan warkaasi waxaa inoo haya waraalkeen bashiir muxdiin abu ayman murtad cabdi faarax shirdoon oo ra-iisul wasaare kasoo noqday kooxda ridada soomaaliya sidoo kalena hadda ah musharax isu soo taagay xilka madaxweynaha dowladda ridada ayaa walaac daran ka muujiyey taqadumka mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe murtadkan ayaa sheegay in ciidamada mujaahidiintu ay kaabiga ku hayaan magaala madaxda dalka ee muqdisho difaacyadii ciidanka ridada ee caasimadana ay noqdeen degmada afgooye iyo wadada muqdisho soo gasha ee ka timaada dhanka degmada balcad maanta waxaa difaac looga jira labada kontarool oo xamar waa markaan kool iska gaa caafimaad xor ah iska gaa caafimaad dowladdu bixiso waxbarasho firii ah iyo midnimad iyo waxaasoo dhan iska daaya waxa weeye difaaceenna koowaad wuxuu yaallaa meel balcad ka sokaysa kanna wuxuu yaallaa afgooyi wuxuu meeshuu marayba waan garanaynaa hadalkan kasoo yeeray ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda ridada soomaaliya murtad cabdi faarax shirdoon ayaa kusoo beegmaya xilli siyaasiyiinta murtadiinta iyo gaalada caalamka ee walaacaad u daran ka muujinayaan howlgallada culus ee ciidamada mujaahidiintu ay ka wadaan wilaayaadka hiiraan shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo banaadir dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa cadowga allaah oo ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta waxay habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaan kaga sugan yahay wilaayada shabeellaha hoose dagaalka ayaa laisku adeegsaday hubka noocyiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlayay deegaano ka fogfog degmada janaale maamul goboleedka ashaadola dirirka ah ee somalilan ayaa sheegay in kooxda ridada soomaaliya ay fashilantay islamarkaana ay kansaleen wadahadalladii u socday faahfaahinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen nuur cali warsame abushiiba maamulka dabadhiilafka ee somalilan ayaa si weyn u cambaareeyey islamarkaana daandaansi siyaasadeed iyo xadgudubba bareer ah ku tilmaamay safarkii ra-iisul wasaaraha kooxda ridada uu ku tagay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool xamse cabdi barre oo magaalada laascaanood kaga dhawaaqay in maamul goboleed ay u aqoonsadeen ee s c khaatamo wax loogu yeero ayaa waxaa arrintaasi si weyn uga carooday maamulka ridada somalilan waxaana ay ku tilmaameen mid lagu hurinayo colaad horle war murtiyeed ka soo baxay kulan uu yeeshay golaha wasiirada maamulka ashaaldirirka somalilan oo arrimahan looga hadlayay ayaa lagu sheegay in aanay jirin wax wadahadal ah oo la xiriira sii deynta maxaabiis oo ay la yeesheen villa soomaaliya murtid xamse cabdi bare ayaa in ka badan labaatan maxbuus oo lagu sheegay inay ka mid yihiin kuwii lagu qabtay dagaalkii ka dhacay laascaanood kala wareegay maamulka riddada ee lagu magacaabo esesi khaatumo isagoo ka diijiyey magaalada muqdisho si xuriyadoodii dib loogu soo celiyo maamulka gaalraaca ee somalilan ayaa si adag uga hor yimid tallaabadan waxaanay ka dhawaajiyeen inay u arkaan mid lagu qarinayo fashilka dul hoganaya kooxda eridada soomaaliya ee garwadaanka uu ka yahay murtad xasan gurgurte golaha wasiirada ee shahadaldirarka ee somalilan waxaa kaloo ay sheegeen in gebi ahaanba ay qaadaceen oo ay joojiyeen wadahadaladii ay la yeelan jireen kooxda villa soomaaliya waxaanu wasiirka warfaafinta maamulka aridada somalilan murtadka lagu magacaabo axmed yaasiin sheekh oo arrimahan ka hadlaya uu yidhi qodobka koowaad ee ka soo baxay shirka golaha jamhuuriyadda somalilan dowladda soomaaliya waxa ay si buuxda uga leexatay jidkii nabadda iyo wadahadalka dowladda soomaaliya waxa ay si cad uga baxday dariiqii nabadda nabad ku wadahadalka ku wada noolaanshaha iyo wadahadalka iyada oo imaatinka ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee laascaanood uu yahay xadgudub badheedh ah oo ka dhan ah madax bannaanida dhuleed ee jamhuuriyadda somalilan tallaabadaasi waxay ahayd daandaansi siyaasadeed iyo hurin colaadeed taas oo si toos ah khatar u gelinaysa xasiloonnida gobolka geeska afrika qodobka labaad inaanay jirin wax wadahadal ah oo haba yaraatee ku saabsan sii deyn maxaabiis ah maxaabiista uu ra-iisul wasaaraha soomaaliya geeyey magaalada muqdisho ma aha maxaabiis dagaal xukuumadda somalilan waxay u aragtaa tallaabadaas inay ahayd mid lagu qarinayo fashilka siyaasiga ah ee haysta dowladda soomaaliya maadaama ay dowladda soomaaliya si joogto ah ugu kacday xadgudubyo ka dhan ah jamhuuriyadda somalilan iyo mabaadi'da wadahadaladii hore u dhex maray labada dal golaha wasiirada jamhuuriyadda somalilan waxa ay go'aamiyeen in laga baxo wadahadaladii lagula jiray soomaaliya khilaafka ka dhex caloosan maamulada riddada ayaa cirkaas ku sii shareeraya marbaa markaa ka dambaysa iyadoo sidoo kalena maamulada garowe ee kismaayo ay ganafka ku dhufteen gogol uu fidiyey murtad gurgurte kadib markii cadaadis xoogani uu kaga yimid waxaa loogu yeero beesha caalamka waxaa sii kordhaya siyaasiyiinta murtadiinta ah ee ka qeeladhaaminaya qabashada mujaahidiinta ee degmada aadan iyo baala ee wilaayada shabeellaha dhexe cabdiqan maxmed ayaa inoo faahfaahinayaa murtad cali jeyte cismaan oo ka mid ah saraakiishii murtadiinta ee hogaaminaysay dullaankii murtadiinta saddex sano ka hor kusoo qaadeen wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya ayaa ka qayladhaamiyey in mujaahidiintu ay dib u qabsadeen degmada aadan yabaal ee shabeellada dhexe wuxuu sidoo kale qiray murtadkan in maleeshiyaadka riddadaha ay ku jabeen dagaaladii maalmahan ka dhacayay deegaanka abuurey ee wilaayada hiiraan isagoona sheegay in deegaankaasi ay mujaahidiintu la wareegeen horaankaaga hadlo waxaan ku yidhi nin aan hal tillaaba dib u qaadin laba tilaabo hore uma qaado aadan yabaal meelaha la qabsaday oo shabaabku qabsaday hadda aboorey oo kaleba ayay ka mid tahay way ka weyntaho waa degmo waa runtaha laakiin dee yacni guushu maalin walba gacantaada kuma jirto aduu hadda ma is leedahay taliyii xoogga meel uu joogo iyo saraakiisha ka hooseysa in ciyaar ciyaar looga baxa ma u malaynaysaa maya ma looga baxin waa lagu dagaalamay xoogaa loogu dagaalamay dabcan dee khiyaamooyinay suubiyeen ay dhoonlow wakhtiga la galay meeshana waa habeen saan qiyaasayo tan iyo markii mujaahidiintu ay la wareegeen magaalooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan ayaa waxaa aada isku soo tarayay qayladhaanta ka imaaneysa saraakiisha iyo madaxda murtadiinta ee ku aadan howlgallada mujaahidiinta dhowaan ay ahayd markii mujaahidiintu ay la wareegeen degmada aadan yabaal halkaas oo muddo saddex sano ah ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada kulan dowro barbar socotay ayaa loo soo gabagabeeyey ducaadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga gado warkaasi waxaa inoo sii ambaqaadaya walaalkeen casaam carafaata waxa uu ahaa kulan ballaaran ay barbar socotay dowro la qabtay ducaadda degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga heegado kaas uu qabtay maktabka dhexe dacwad ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lagu soo gabagabeeyey degmada ceelcadde iyadoona ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka socotay maktabka dhexe dacwad ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta wilaayada gado culimo ugaasyo abwaano iyo marti sharaf kale ugu horey mid ka mid a ducaadda loo soo gebagabeeyey dowladda ayaa ka warbixiyey waxyaabihii kasoo baxay waxyaabaha shirka ka soo baxay ee la gidgidiyey la faa'iidaystay in badan juhdi lagu bixiyey waxaa ka mid ah fannul ilqaa habka dadka wax loo fahansiiyo hab aan ku celin u baahnayn oo qofka degdeg uu wax ku fahmi kara ayaa tamarkii looga tashanayay masiirka dacwada waxaa kaloo laga faa'iiday al asmaa waalaxkaam waa laba magac oo murakab ah qofka magaca uu qaadanayo iyo xukunka ka dhalanayo waxyaabaha la daraaseeyey waxaa ka mid ahaa maharaatu tacliim barnaamijkaasi in badan baa la gidgidiyey waxaa ka soo baxay mu'tamarka isaga ah canuga shan bilood in wax lagu fahansiin kara ayadoosan khilaaf ka jirin ayaa dowradii ka soo baxday lagana faa'iidey waxyaabaha laga faa'iidey waxaa ka mid ahaa turqu tadriis oo ayada farac ka noqonaya sidoo kale waxaa goobta ka hadlay nabadoon maxamed nuur xirsi oo ah nabadoonka guud ee beesha reer waasharmaake dowladda soo socotay muddada maantana ikhtisaamkeedii iyo gabagabadeedii aan u joogno lana rabo in lagu horumariyo guud ahaan dacwada muslimka ama gobolka aan joogno in lagu horumariyo la rabo waa soo dhowaynaynaa waan cayidnay waxaan idinku garab taaganahay oo aan idinku garab taaganahay oo hiil iyo hoob aan idinkugu garab taaganahay inaad dadka gaarsiisaan dacwada intay socotay munaasabada gabagabada kulanka iyo dowladda loo qabtay ducaadda degmooyinka ee deegaanada walaayada gedo ayaa waxaa halkaasi tixgabaya kasoo jeediyey abwaan maxamed weli oo ka mid ah waxgaradka degmada ceelcadde anoo haddana u leexanahaya in yar dagaalka hadda socda horyaan halaag baa ku dhacay waana la hubaay handad iyo waxay u raqameen waa halaan jirin imbiriirsi iyo oohin bay wada hagoogteen hoog baa ku dhacay waayadii haadda loo waray waraabuhu hamuugooyo hilib ka noolay handaq bay ka daateen raggii hoorifta lahaay hareeraha markii laga maro la isku heedaamay waatay hubsheeyeen sidii haadda oo kale waatay hubsheeyeen sidii haadda oo kale waatii hubkii laga dhigo heerka laga daaji nimankii hadda iyo mawdku wada hawsar lagu laayay laga harin mahayo haddaa heega loo yahay iba waxaan u leenahay inaan diintaa hananahay iba waxaan u leenahay
ugu dambayntii waxaa madasha munaasabada ka hadlay waaliga wilaayadii islaamiga ee gado sheekh luqmaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyay dardaarano kala duwan
odayaasha dhaqanka halkan fadhiyo iyo culummada dhammaan waxaanu leeyahay nimayu meel lagu kala haraa ma jirto waxaa loo baahanya marka culummadu inay guntiga dhiisha isaga dhigaan odayaasha dhaqanka sidaasoo kale nin weliba hadduu u istaago maanta dacwadan inay hergasho oo nin weliba gurigiisa uu ku tadbiiqiyo way hergelaysaa insha allahu tacaala waxaanu dhihi lahaa marka tadbiiqa nala ka helo waxaanu leenahay odayaalka dhaqankow waxaan leeyahay culamoy waxaan leeyahay waxgaradow waxaan leeyahay abwaanow qadiyadda ayadaa nin weliba gurigaaga shaqada laga bilaabo ehelkeenna marka inaan badbaadinno waa waajibaadna maktabka dhexe ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muddooyinka dambe wada kulamada ay dowlaadka uu qabanayo ducaadda ay degmooyinka wilaayaadka islaamiga iyadoona kormeer ku marayo goobaha waxbarashada ee madaarista qur-aanka kariimka ee ku yaala wilaayaadka mahadsanid cabdilaama warkii subaxnimo ee maanta dhegeystayaal waa naga intaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh